magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa ku nool haween badan oo ka ganacsada bagaashka noocyadiisa kala duwan iyagoona nolosha qoysaskooda ka maareeya lacagaha ay ka helaan qaar ka mid ah haweenkaasi ayaa ka warbixiyey ganacsigooda iyo sida ay noloshooda ugu maareeyaan bagaashkan aada u jeedid aan gataa oon iska iibsadaa oon nolol maalmeed iyo keyga aan ku maareeyaa ciyaalkeyga waxaa igu dhalay maadaama ay hooyada ay lafdhabarti tahay haddana ay maxay ahayde qoyska maamulkiisa ay aad iyada ay maxaan ku sheegaaye ciyaalka dhankeeda ay ugu badan yihiin inay waxweydiiskooda qalinkooda buugooda maxaan kuu sheegay maareyntooda ayay hooyada ugu badan tahay waxaa igu dhaliya inaan aan bagaashkan iska iibsado inaan ilmahayga aan markaas waxay iiga baahan yihiin ay iiga soo baahdaan aan ka heli karo bagaashkan nolosha reerkeyga waxaase waxaan ugu maareeyaa wixii markaas meeshaas iga soo galo oo ama ii yar ama ii badan ayaan ku maareeyaa oon iskaaga didibirtaa wixii markaas aan u baahana wallaahi maalintii marba si waaye magaalada maray furan tahay oo dadka aad iskaga ad adeegtaa oo wixii loo baahan yahay oo si fiican loo adeegtana waa jirtaa wax fiican naga soo galaan marna waa iska caajisantahoo saad iskaaga fadhisoo dabeesha ay kuu qaraacaysaan mar dambe waxaaga iska laalaaban iska xaraysani marka marba jawi waayo marba waxbaa si bay noo soo galaan ganacsigan muddaan ka shaqaynhayaa muddaan ka shaqaynhayaa hadda waan fahmay awalkii hore intaana fahmin ka hor si fiican uma fahansanayno adiga xoogoo ninac ninac iyo oomay waxyaabahaas keliya ii ahayd haddana waxaad moodaa in xoogoo sii ballaariyo shaambooyin iyo waxyaabo badanaan hadeer aan kusoo kordhistay ganacsigayga marka hadda waa ii socdaa wax ii socda ayuu hadeer u egyahay oomadoo kale shaambadoo kale waxaan waa haynaa shaambadoo kale oomo waa haynaa caleen waa haynaa intaasoo kale waan gadnaa mataqaanaa ii sheeg taakoodhinkoo kale waa gadnaa maxay aheeday ii sheeg kooladoo kale waa gadnaa oo jamle ah oo tafaariiq ah nooc walbaba noocnooc waxaan u kala gadno saasaan u kala gadnaa xawaasha sidoo kale toonta sidoo kale waxa bagaash oon hayno dhawaaxii jamle iyo wixii bahalka maalinta waxaan ugu maareeyaa wixii ilaahay iga soo qaado raashinka maxaan maqaaraan ka qaadanaa wax waa siiyaa wax diina ugu qaataa saan u bixi karaan u bixiyaa alxamdu shukr rabbicaalamiin cawana gaajo lalama seexdo wixii ilaahay iga soo qaadana maalintii wuu ka shaqaystaa annagoo baahan oon kama hoyano mataqaanaayey wax balaayahoon qabnana male haweenka soomaaliyeed ayaa kaalin ka qaata sida ay u horumarin lahaayeen qoysaskooda iyagoona islamarkaa la yimaado hal abuuro ganacsiya oo kala duwan